ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى الله في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa sideedda bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo axad ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waa sidee xaaladda magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo maalmo ka hor weerar culus lagu qaaday fariisin ay ciidamada yuganda ku lahaayeen magaalada sargaal ka tirsan maleeshiyaadka murtasaqada xisaamul amni ay soo tababaratay imaaraadka carabta oo lagu dhaawacay weerar ay mujaahidiinta ka fuliyeen qaybo ka mida gudaha dalka yemen duqaymo culus oo habeenkii xalay lagu garaacay magaalada kiyef ee caasimadda dalka yukrain dab xooggan oo ka kacay fariisanay ciidamada maamulka yuhuudda ku lahaayeen deegaan ka tirsan daanta galbeed ee ku hoos jira gumaysiga maamulka yuhuudda qodobadaas ayaad dhegaysan doontaanee kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka maalintii saddexaad oo xiriira waxaa magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose ku sugan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii weerar culus lagu soo afjaray fariisin ay ciidamada yuganda ku lahaayeen halkaas haddaba si aan wax uga ogaana xaaladihii ugu dambeeyey ee magaalada wariyaheenna maxamed daahir calasow ayaa booqday xeradii dhowaan lagu xasuuqay ciidamada yuganda iyo magaalada buulamareer waxaana wax ka weydiinay xaaladda magaalada iyo wixii uu soo arkay aad baad umahadsan tahay cabdisamed cabdullaahi saaka mar sii horeysay ayaan waxaan soo gaaray magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose magaaladan oo maalintii jimcaha dagaal culus uu ku dhex maray dagaalyahanada xarakatu shabaabulmujaahidiin iyo ciidamada uganda oo qaybta ka ah howlgalka atmis durbadiiba markaan magaalada cagta soo dhigay waxaan u dhaqaaqay xero weyn oo ciidamada uganda ay ku lahaayeen magaalada buulamareer ee shabeellaha hoose xerada horey waxa ay u ahayd beer afenda ah oo cambo iyo geedo kale ay ka baxayeen dhammaan dhulka ayay dhigeen dhul xaqiiqatan aad u ballaaran ayay ku fadhiyeen oo ay isku gadaameen halkaas ayuu dagaalka ka dhacay albaabka ugu horeeya markaana cagta saaray durbadiiba waxaan ku arkay meydadka askar aan ka tiriyey qiyaastii kow iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada uganda oo laba dhufays ku jira kuwaas oo xaqiiqatan aan la fiirin karin islamarkaana abadbu ay ka haleeshay meelaha ugu muhiimsan jirkooda sida madaxa iyo wadnaha cabdisamed waan sii socday gudaha xerada ayaan galay halkaa waxaan ku arkay meedad kale oo ka tirsan ciidamada uganda tirada guud ani indhaheyga aan saaray ee xerada aan ku arkay lixdan askari waa ay dhaafayeen weliba meelaha qaar xerada ma aanan gaarin anigoo ku dhex lugeynaya wax u dhow laba saac marka xerada waxaad dareemaysaa inay aad u ballaaran tahay sidoo kale xerada waxaad ku arkaysaa gawaridii dagaalka lagu gubay waxaan arkay laba taangi oo ciidamada uganda guud ahaan dagaalka loogu gubay sidoo kale waxaan arkay gawaari gaashaaman oo kuwa tawga ah oo calaamada midowda africa uu ku sawiran yahay sidoo kale waxaan arkay teendhooyinkoodii oo dhammaan dhulka lala simay kuba aad u badan ayaa gudaha xerada weli yaalay oo lagu dhex arkayaa isla xerada waxaan ku waraystay weliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo xaafadaha kala duwan magaalada buulamareen ee shabeellaha hoose soo maray magaalada si guud amnigeeda waan u imaan doonaa laakiin xerada waxaa loo fasaxay dadkii magaalada iyo daafaheeda ku noolaa waxaana ay halkaa weli maalintii saddexaad ay ka qaniimaysanayaan agabyadii ciidamada uganda ay isticmaalayeen hadday ahaan lahayd digaag dhar raashin maacuun alaab kale oo aad u badan xerada si guud markaad u fiirisid meel kasta midab baa yaala oo ka tirsan ciidamada uganda kuwaas oo inay dilaacaan ku dhow xaqiiqatan aadna aada intahaada aasiisan karin markaad eegtid inay hormoonka kasoo baxaya darteed weliga shabeelladaas waxaa noo sheegay in xeradan lagu laayo ciidamada badan aadana aad u badan oo ka tirsan askarta uganda tir kale oo maxaabiis ahna laga qabsaday maalintii saxaad saddexaadna wilaayada ay gacanta ku hayso magaalada buulamareer amnigiina si tartiib tartiib uu usoo laabanayo xisbadii baa shaqaynaysa waana arki karayay ciidamada jabhadda wilaayada shabeellaha hoose ayaa meelo kala duwan jooga dadka magaalada markaad fiirisid qayb ka mid a waa ay barakaceen haddana magaalada ma moodid in laga barakacay wadooyinka dad baa fadhiya oo dad da ah dhalinyaro iyo haweenba isugu jira maqaayadaha ayaa furan shirkadaha isgaarsiinta ayaa shaqaynaya jawiga guud ee magaalada wuxuu u muuqdaa mid xasiloon saaka mar sii horeysay waxbay soo rirideen ciidamada uganda ee ku sugan golweyn laba ruux ayaa ku geeriyooday tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen weliga shabeellaha hoose ayaa weliga shabeellaha hoose shacab islaamid ayaa dadka u tegay u tacsiiyey si guud xaalka magaalada iminka oo aan kula hadlayo jawi deganaasho ayaa laga dareemayaa laakiin sanado badan oo aan magaaladaan mar imid cabdisamado waa ay ka duwan tahay sidii waaga aan ku ogaa shareecada islaamka markii lagu xukumayey magaalada horumar ballaaran baa ka socday dhinaca kobaca way kobciisay beero badan baa dadku ay ku baraarugeen tacabka suuq weyn bay lahayd iminka waxaas oo dhan ma shaqaynayaan magaalada dadkan waxay ii sheegeen in magaalada laga barakacay ganacsigeedii uu xirmay beeraha warkooda daa xaalka buudamareer cabdisamad iminka aan kula hadlayo waa sidaa waa tahay maxamed waxaad ila wadaagtay qaar ka mid a sawiradii aad ka soo qaaday xeradii ee ciidanka uganda waxaan arkayay ciidanka meydadkooda ma samayseen inaad baartaan askartaas si aad u ogaataan haddii ay wataan oo kale aqoonsiyo ama sawiro wejiyadooda iyagoo nool laga garan karayo mise waxaad leedahay askarta looma dhowaan karo oo way way dilaaci karayaan xaqiiqatan taa ayaa dhab ah askartu muddo saddex cisho ah ayay halkaa yaalaan markaad fiirisidna waxaad is leedahay saddex bil ka hor miya halkan lagu dilay hormoonka kasoo baxaya markaad aragtid iyo inay dilaacaan ayay ku dhow yihiin sidoo kalena jirkooda maba garan kartid cabdisamad laakiin meelaha qaar tutooyinkooda waan ka arki karayay in saraakiil ay ku jiraan oo calaamada in muujinaysa ayaa dharka ugu xiran laakiin si guud askartu wax badan lagama garan karayo asaasta meelo adag bay ka haleeshay laakiin waxaan arkayay oo la ii tusay oo aniga xataa markaan qololka ku wareegaya aan ku arkay in aqoonsiga askarta waxaana ka mid ahaa saraakiil ka tirsan ciidamada uganda oo ay suurtagal tahay inay halkaa ku dhinteen oo ay suurtagal tahay in gacanta lagu dhigay amaba oo ay suurtagal tahay inay halkaa ka baxsadeen oo askarta lugahooda iyagooga maalaya gaaray galweyn ay ka mid yihiin laakiin waxaa xaqiiqaha ciidamada halkaasi midabkooda yaala cabdisamadow tirada xarakada mujahidda al-shabaab ay sheegtay waa ay ka badan yihiin asleedaha meel kasta askar baa taalo oo ku geeriyooday oo ku dhintay hataa waxaan arkaya meel ka baxsan xerada askar ka tirsan ciidamada uganda oo dhowr mitir u jirta ayaa iyagoo dhaawacyo ah ku geeriyooday magaalada qaar xaafad dhexdeeda waad ku arkaysaa ciidamada miiladkooda waa ay yaalaan waa daadsanyihiin waaliga shabeellaha hoos wuxuu ii sheegay in howlo nadaafadeed durbadii magaalada ay ka bilaabayaan sababa dhanka caafimaadka darteed bulshadan oo ugu baaqay in nadaafadda ay ku dadaalaan marka cabdisamad askarta saraakiil inay ku jiraan sawiradu inaad ka garatid waa ay adagtaa laakiin waxaa ka garan kartaa aqoonsigooda ayaa ku muuqanaya in saraakiil ay ku jiraan oo ka tirsan ciidamada uganda waa tahay waxaad la joogtaa maamulkii ugu sareeyey ee gobolka shabeellaha hoose dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ma kuu suura gashay inaad la kulanto maxaabiistii ugandeeska ee gacanta lagu dhigay
maya ma aysan ii suurtagelin meelaha qaar waxaa la ii sheegay in gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay maxaabiista ku dhaceen shalay oo ugu dambeysay saddex askari oo ka tirsan ciidamada uganda ayaa laga soo qabtay xerada iyagoo ka dhex dagaalamaya laba ka mid ah waxaa soo qabtay dadka deegaanka oo waxay ku wareejiyeen wilaayada shabeellaha hoose sidaas ayaa xarakada mujahidin al-shabaab gacantooda loo loogu geliyey askari kale isagoo dagaalamaya ayaa lasoo qabtay marka shalay magaalada in ciidamada maxaabiistu ay ka dagaalamayeen saddexdaas ayaa shalay lasoo qabtay ima aysan suurtogelin inaan xog faahfaahsan amaba aan waraysto maxaabiistaasi tiradooda iyo haddii ay saraakiil ku jiraan nooma suurtogelin laakiin dadka deegaanka waxay ii sheegeen in ay ku guulaysteen askar baxsanaysa oo ka tirsan ciidamada uganda iyagoo buumooyinka wata oo tuutaha iska siiyay inay gacanta kusoo dhigaan taas oo muujinaysa in dadka magaalada buulamareer ku nool ay runtii dhibaatooyin dhexaadle ay ku qabeen ciidamada uganda aadna ay ugu faraxsan yihiin dhibaatada halkan ku gaartay oo iyagu ay la shaqaynayeen wilaayada shabeellaha hoose iyo ciidamada mujaahidiinta meel kastan iminka waxaad ku arkaysaa dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab oo ammaanka sugaya ciidankii xisbada baa shaqaynaya jawiga guud magaalada wuxuu u muuqdaa mid aad u xasiloon si tartiib tartiibahna amniga waa uu soo laabanaya sawiradaas aad arkaysayna runtii waxaa jira sawiro kale oo aan magaalada aan kasoo dhex qaadnay oo xaalka guud magaalada muujinaya biidnillahi alkariim iyana waan soo bandhigi doonaa laakiin jawiga guud magaalada buulamareer sidaas weeye inkastoo dhowr sana dhowr sid ay ahayd ay ka duwan tahay haddana waxaa la rajaynayaa in ciidamada uganda aysan mar kale kusoo laaban magaalada biidnillahi alkariim shareecadii islaamka lagu yaqaano magaalada mar laga hirgeliyay inay dib usoo laabato si dadka ay rajaynayaan waayahay kaasi wuxuu ahaa maxamed daahir cali sow oo qadka si toos ah ugu jiray kuna sugan magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose halkaasi uu dhowaan laga saaray ciidamadii uganda ee duulaanka ku joogay سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan shir ay isugu yimaadeen dowladaha qaybta ka ah ururka jaamacadda carabta ayaa dhowaan ka dhacay magaalada jidda ee dalka sacuudiga iyadoona laga soo saaray qodobo kala duwan maxamed amiin ayaa warbixintan ku eegayaa waxaa dhowaan magaalada jidda ee dalka sacuudiga kusoo gabagaboobay shir madaxeedka soddon iyo labaad ee dalalka ku bahoobay ururka waxa loogu yeero jaamacadda carabta kaasi oo ay kasoo qayb galeen dowlado dhowr ah oo carbeed iyo kuwo reer galbeed ah waxaana kulanka markii ugu horreysay kasoo muuqday tan iyo sanadkii labada kun iyo tobanka mujrimka dhiigyacabka ah ee lagu magacaabo bashaar al asad kaasi oo maamulkiisa dib loogu soo celiyey kursigii uu ku lahaa ururka waxa loogu yeero jaamacadda carabta waxaana sidoo kale kulankan kasoo qayb galay faladamir zeleniski oo ah madaxweynaha waddanka yukrein waxaa inta badan looga hadlay shirkan xaaladaha ay ku sugan yihiin dalalka carbeed casmada kasoo cusboonaatay dalka suudaan oo ay weli dagaallo xoogan ka soconayaan iyo sidii loo dardargelin lahaa oo kala tartamidda dowladaha reer galbeedka maadaama xukuumadahani carbeed yihiin kuwa dowdhalifyo u ah maraykanka iyo xulufadiisa dowladda sacuudiga oo iyadoo martigelinaysay shirkan ayaa waxaa dhaxal sugaha dalkaasi maxamed bin salmaan waxa uu shaaciyey in uu la tacaamuli doono islamarkaana la dhaqangelin doono go'aanada ka soo baxay shirkan bin salmaan ayaa xusay in mandiqadda ay isku beddeshay mid dagaal waxa uuna si qiiro leh u muujiyey in ay rumowday riyadii ahayd in nidaamka nuseeriyada ee bashaar al asad uu dib ugu soo laabto ururka waxa loogu yeero jaamacadda carabta isagoona aad u soo dhoweeyey ka qaybgalka bashaar ee shir madaxeedkan soddon iyo laba qodob ayuu ka koobnaa shirkani kuwaasi oo quseeyey mandiqadda waxaana qodobada lasoo hadalqaaday ka mid ahaa la tacaamulka xukuumadda shiicada ah ee iiraan xaaladda dalka lubnaan qadiyadaha amniga qowmiga ah ee dowladaha carbeed badqabka cuntada iyo feelal kale oo dhaqaale iyo kuwo bulsho intaba bayaanka ka soo baxay shirkan ayaa waxaa sidoo kale lagu soo dhoweeyey heshiiskii maamulka aalu sacuud iyo xukuumadda shiicada ah ee iiraan ay ku gaareen magaalada biijin ee dalka shiinaha kaasi oo qodobadii lagu heshiiyey ay ka mid yihiin dib u soo celinta xiriirkoodii diblomaasiyadeed dib u bilaabista howlaha shaqo iyo dardargelinta heshiiska iskaashiga amniga iyo dhaqaalaha ee labada dal marka laga hadlayo dhanka turkiga bayaanka ayaa lagu cambaareeyey duulaanka ay ciidamada turkiga ku joogaan dhulka ciraaq iyagoona xukuumadda ankara ugu baaqay in ciidamadeeda ay kala baxdo ciraaq si shuruud la-aan ah shirkan ayaa waxaa marka dhinac kale laga fiiriyo waxa uu ka dhignaa goob ay cabashadooda kusoo gudbisanayeen qaar ka mid a madaxda dalalka caalamka oo ay waddamadoodu dagaaladu ka socdaan madaxweynaha dalka yukrein faladamir zeleniski oo ka mid ahaa dadkii kasoo qayb galay kulanka ayaa khudbad soconaysa muddo sagaal daqiiqo ah waxa uu ka jeediyey shir madaxeedka soddon iyo labaad ee dowladaha carbeed waxa uuna khudbadiisa ku sheegay in dalkiisa uu ku jiro xaalad dagaal zeleniski ayaa waxa uu ku cataabay in xukuumaddiisu aysan haysan diyaaradaha casriga ee daroniska halka ruushka oo uu dagaal kula jiro uu sheegay inuu si joogtaha u helo diyaaradaha noocan oo kale ah kuwaasi oo uu xusay in diyaaradahaasi ay xukuumadda shiicada ah ee iiraan ku taageerto ruushka
اليوم and 50th day هو اليوم ال 450 من ال- الحرب الشاملة التي أطلقت ضدنا من قبل maanta waa maalintii afar boqol iyo kontonaad ee duulaanka ballaaran ay nagu soo qaadeen ciidamada ruushka annagu ma haysanno sawaareeq sidaba uu cadowga u haysto ciidankeenna difaaca hawadana waa mid taag daran mana haysanno diyaaradaha daroonka ah ee wax dila ee ay iiraan siiso ruushka sidoo kalena ma haysanno madaafiic balse weli waan dhabar adeegaynaa maxaa yeelay xaqu annaga ayuu nala jiraa sidaas darteed gumaystaha waan ka difaaci doonaa dhulkeenna throws لأن on our side.
الحق Moreover, we are إلى facing the جانبنا occupiers now.
وعلاوة على ذلك فنحن ندفع المحتل خارج بلادنا xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ee ay xukuumaddiisu sii liicayso ayaa ka mid ah madaxda hadallada quusta iyo niyadjabka ah ka soo jeediyey shirka xasan ayaa waxaa walwal xoogan ku haya ka bixitaanka ciidamada shisheeye ee dalka isagoona fagaaro weliba uu u tago ku soo hadalqaada arrinkaas si uu wax un taageero ah ooga helo dowladaha carbeed ayuu xasan sheekh shirka ka sheegay guulo dhalanteed ah oo uu xusay in dowladdiisu ay gaartay tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu xilka qabtay waxa uu qeybaha hore ee kelimadiisa si diiran ugu soo dhoweeyey hogaamiyaha dhiigyacabka ah ee bashaar al asad isagoo ugu hambaliyeeyey in nidaamka nuseeryada dib loogu soo celiyo xubinnimadii uu ku lahaa waxa loogu yeero ururka jaamacadda carabta sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday xilliga ay ciidamada shisheeye ka dhammaanayaan guud ahaan soomaaliya ayna askarta taagta daran ee dowladda federaalka u diyaargaroobeen in ay la wareegaan howlaha gumaysi ee ay reer galbeedku ka wadaan soomaaliya isagoo taasi faan ka dhiganaya ayuu soo hadal qaaday dadaaladii ugu dambeeyey ee uu ku bixiyey shirkii ka dhacay magaalada kambala ee caasimadda waddanka uganda kolkaasi oo uu baaq adag u diray waxa loogu yeero midooda afrika kana dalbaday sii joogitaanka ciidamada shisheeye waxa uuna ka digay cawaaqib xumida ka dhalan karta ka bixitaankooda dalka iyo in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegto guud ahaan dalka soomaaliya انسحاب قوات الاتحاد الافريقيه ولايه قتحا- اتحا- قوات قوه الاتحاد الافريقيه تنتهي في ديسمبر من عام bixitaanka ciidamada midowda afrika waxa ay dalka isaga dhammaan doonaan bisha sebteembar ee sanadka iyadoo ciidamada soomaalida ay u suurogeli doonto inay isku taagaan howlaha amniga ka hor taariikhdaas ستتمكن القوات الصوماليه من القيام بالمهام الامنيه قبل هذه التواريخ intii uu hadlayey ayaa waxa uu xasan caddeeyey in xukuumaddiisu ay sii joogteen doonto ku tiirsanaanta dowladaha shisheeye haddii ay ahaan lahayd xagga militariga iyo siyaasad ahaan intaba isagoo xaaladdaasi ku sugan ayuu ku goondiyey in soomaaliya uu sannad gudihiisa ugu safeyn doono xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa muuqata in madaxweynaha dowladda federaalka ee ay reer galbeedku meesha keensadeen ay xusuustii ka luntay uuna u xisaabsaneen hadalka uu sheegayo waxa uu horaan u sheegay in mujaahidiinta al-shabaab ay ka mid yihiin wiilasha shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah isla markaana ay ka awood iyo saameyn badan yihiin dowladnimadiisa dabadhilifka ah iyo in xukunkooda ay ku soo rogaan caasimadda oo ah magaalada ugu muhiimsan ee ay maamusho dowladda federaalka
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka cabdisamed cabdulaahi ayaa soo jeedinaya wararka ka imaanaya dhulka xikmadda iyo iimaanka ee yeman ayaa sheegaya in weerar xagga cirka ah oo jihaadi ah lala beegsaday sargaal sare oo ka tirsan ciidanka ay taageerto xukuumadda dabadhilifka ah ee imaaraadka carabta weerarkanna way fulisay diyaarad nuuca droniska ah oo ay leeyihiin mujaahidiinta alqaacidada dhul jasiiradda carabta ayaa waxaa lagu beegsaday taliyaha ciidanka guutada koowaad ee difaaca ashabwah kuwaasi oo ah maleeshiya toos u hoostaga dowladda imaaraadka carabta mujaahidiinta ansaaru shareeca ayaa bayaan koobanna oo ay soo saareen waxay ku xaqiijiyeen in weerarkan xagga cirka ah ay ku beegsadeen sargaal calooshiisu shaqaysta ah oo lagu magacaabo axmed muxsin al suleymaani waxayna mujaahidiintu xaqiijiyeen in weerarkaasi uu dhaliyo dhaawaca sargaalkan bayaanka mujaahidiinta jamaacadda ansaaru shareeca waxaa sidoo kale lagu sheegay in dhaawaca sargaalka kadib ay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta raad raaceen dhaawaca sargaalka waxayna mujaahidiintu mar kale sargaalkan ku beegsadeen weerar qarax ah oo lala beegsaday miinada dhulka lagu aaso si ay u dhammaystiraan dhaawacii ay markii hore u geysteen sargaalka qaraxa miinada ah ayaa si gaar ah wuxuu kaga dhacay deegaanka musaynaca oo kamid a deegaanada hoostaga gobolka shabwah ee dhaca koonfurta yemen waxaana dhaawaca sargaalkan loola cararay mid kamid isbitaalada ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadkan hoostaga imaaraadka carabta sawir ay faafisay mujaahidiinta alqaacidada yemen ayaa waxaa kasoo muuqanaya dhaawaca loo geystay sargaalka iyo sidoo kale duqayntii lala beegsaday gaarigii u saarnaa oo ay fulisay diyaaradda daroniska mujaahidiinta ay lahaayeen geesta kale tafaasiil dheeraada ayaa laga helayaa dab xoogan oo ka kacay xarun ciidamada maamulka yahuudda ku lahaayeen deegaan dhacdaanta galbeed ee ku hoos jira gumaysiga yahuudda warbaahinta maamulka yahuudda ayaa shaacisay in maanta oo axadah uu dab xoogani ka kacay deegaanka macaaliya oo lagu deegaameeyey yahuudda kuna taala daanta galbeed waxaa la rumaysan yahay in khasaare kala duwan uu ka dhashay dabkan xoogan ee ka kacay xeerada walow aan si rasmi ah loo helin halka uu leegahay khasaaraha ka dhashay dabkan idaacadda yahuudda ayaa dhankeeda waxaay ka hadashay dabka waxayna sheegtay in qolyaha dabdamiska ay goor dambe ku guuleysteen bakhtiinta dabka waxayna ka gaabsatay inay ka waranto khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed ee uu dabkani geystay deegaankan ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee lagu deegaameeyey dadka yahuudda ah ee ku yaala daanta galbeed yahuudda ayaana isku fidiya deegaankan tan iyo sanadii kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii maalmihii lasoo dhaafay ciidanka gumaysiga ayaa sii xoojiyay tacadiyaadka ka dhanka ah dadka muslimiinta ah ee reer falastiin saacadihii lasoo dhaafay ayayna ahayd markii weeraro ay ka geysteen deegaano dhaca daanta galbeed ay ku dhaawaceen in ka badan toban ruux ugu dambeyn duqaymo culus ayaa lagu garaacay magaalada kiyev ee caasimada dalka yukrain waana duqayntii ugu cuslaa tan iyo markii uu dagaalku ka qarxayay labada wadan ugu yaraan laba ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen duqaymaha ayna ku dhaawacmeen saddex ruux oo kale waxaana intaas dheer burbur xoogan oo soo gaaray dhismayaal dhowr ah sheegashada dowladda yukrain inta badan waa mid been ku dhisan oo way isdifaacaan waxayna ka been sheegaan khasaaraha loo geysto mararka qaar ayaad arkaysaa gantaalle aad u tiro badan oo ku hoobtay goob ay ku sugan yihiin boqolaal kun oo ruux kuwaasoo soo tabinaya khasaare aad u yar kan la filaya mid ka yar dowladda yukrain waxay sheegtay inay soo riday konton iyo laba diyaaradood oo ka mid ah konton iyo afar daronis ah oo qarax u waday xukuumadda moscow isla markaana lagu weeraray magaalada caasimada ee kiyev iyadoona intaas ku dartay in si gaar ah loo beegsaday xarumo milatariya way leeyihiin ciidanka yukrain ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
الأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله